bismillahi raxmaan iraxiim halkani waa radio ceegaaga oo idinkaga imanaya madasha lixdanka maanta maanta waa maalin aada u weyn waa lix iyo labaatankii june waxay ku aadan tahay maalintii calanka soomaaliya laga dul taagay gay soomaaliyeed ama ay soomaali gebi ahaanba maalintii ugu horreysay ee xoriyad heshay ama ay qaadatay calankeeda kadib muddo gaarasay ugu yaraan ilaa iyo lixdan sano ee ku jirtay gumaysigii reer yurub ku hoos jirtay ay kadib markii ay ku hoos jirtay muddo gaarasa ilaa lixdan sano gumaysigii reer yurub awil axmed kusoo dhawow madasha lixdanka iyo cagaagba adeer xuseen waa salaaban tahay marka hore dhammaan intii dhegeysanaysa iyo muxuu ahaa munaasabadda aad ka hadashay aada iyo aad baan waa dhowahay waxaan idin leeyahay ramadaan kariim ramadaan mubaarak waxaan ku jiraa tobankii muxuu ahaa maalmood oo u dambeysay marka way fiicnaan lahayd wakti aan ramadaan ahayn sababta waxa weeye dee ramadaanta marka la hadlayo waxyaalo badan in maaragtay laga muxuu ahaa la iska ururiyo ayaa fiican soomaaliyana hawsheedu waa hawl culus marka insha allahu waxa weeye dee wixii taariikha oo jira waynu ka hadlaynaa waa istusaaleynaynaa waa laisu sheegayaa waa laisu xusuusinayaa marka adeer waa dhowahay
waa hagaag aad iyo aad ba umaasan tahay waa runta waa habeenkii koob iyo labaatanaad ee october ramadaan koob iyo labaatankii bisha ramadaan weeyaan waa habeen aad iyo aad u barakaysan waa habeen kamid a habeenada leelata qadarka waa hagaag inagoo ka sariga doona insha allah waxyaaba badan haddana waxaa rabaa inaad nooga yaro taariikhaysid sidii ay ku timid maalinta ama habeenka laga taagaya calanka soomaaliyeed gay soomaaliyeed inaad nooga yaro taariikhid baan rabi lahayd insha allah bismillahi raxmaan iraxiim arrintan waxa weeye dee arrin curada maaha waa arrin muxuu ahaa yani uguba maaha baan leeyahay waa arrin curada oo la yaqaano oo ninkii isagoo wax leexinaya waa meeshiisa laakiin lix iyo labaatanka june waxa weeye waa maalintii calansaarka soomaaliyeed baa la yidhaahdaa lix iyo labaatanku maaha ma sida qolooyin ay sheegtaan maalintii gobonnimada maaha gobonnimadu waxa weeye kowda julaay weeye calanka soomaaliyeed waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol konton iyo afartii marka wuu jiray calanka soomaaliyeed laga soo bilaabo octoobar labiyo tobankii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo afartii calanka soomaaliyeed wuu jiray waana lagaga aqoonsanaa adduunka laakiin dhul soomaaliyeed oo laga taago oo u diyaar garoobaya inuu xornimo qaato maaha inuu xornimo qaatay maahayn waxaa halkaa su-aalaha mararka qaarkood dad baa wax sheegta anoo iska ururinaya waxyaalaha qaarkood rabadaanta darteed aanan tilmaamayn qoysas iyo ardaayo iyo waxa weeye lix iyo labaatanka june su-aalahay kasoo dhex bixi doontaa baan filayaa xuseenow waxa weeye waa maalintii calansaarka soomaaliyeed weeye siday ku timina waxa weeye dee waxay ahayd geedi socod buu ahaa wakti dheer muxuu ahaa laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii ururka s y l muxuu ahaa xornimo doonka ilaa iyo lagu imanayay muxuu ahaa lix iyo labaatankaas waxyaalo badan oo waxa weeye dee brocessa baa jiray dalka soomaaliyeed wuu qaybsanaa jabuutida hadda xorkaa maanta oo dowladda gaar bay ahayd dhinaca muxuu ahaa waqooyiga waxaa ingiriiskaa joogay dhinaca koonfureed waxaa joogay talyaaniga laakiin dhulka waxaa la oran jiray dhulkii soomaaliyeed ama somaliland british somaliland italian somaliland french somaliland dhulka soomaaliyeed ee nimanka talyaaniga iyo ingiriiska iyo faransiisku kala joogaan baa lagu tilmaami jiray marka dhul soomaaliyeed buu ahaa marka brocessku dee muxuu ahaa saasuu ku bilowday marka ma jirin marka calanka maalintii la taagay ee laga taagay muxuu ahaa hargeysa hargeysa waxay ahayd magaalo madaxdii dhinaca waqooyiga dhina markii uu joogay ingiriisku laakiin dee waddanka o dhan waa laga wataagay waxaa laga taagay laascaanood waxaa laga taagay ceergaabo waxaa laga taagay bara maxaa la yahdaa laasqore waxaa laga taagay laas muxuu ahaa borame saylac muxuu aha marka laakiin meesha ay dee waxyaalaha maaragtay iska caadigaa ay ka muuqanaysay waxa weeye muxuu ahaa hargeysay ahayd laakiin meel walba waa ka taagnayd waana jiray nidaamkuna dee dawliga ayna saasuu tarjumayey yani in sidaa loo raaco marka farxaddeeda iyo wanaageeda iyo dee wixii ay lahay dad baa lahaa oo keenay marka markii dambena waa tii ay ku dhalatay dawladdii soomaaliyeed jamhuuriyaddii soomaaliyeed israaca loo bixiyey kowda hadda marnooda waxaan maqlaayay nin qof baa lahaa lix iyo labaatanka waa la caburin jiray maya adeer lama caburin jirin dowladnimada ma qaadi karto laba dabaaldeg hal dabaaldeg baa jiray oo ah kii israaca kowda luuliya oo la yidhaahdo maalintii xornimada soomaaliyeed waxaad la socotaa muxuu ahaa kow iyo labaatankii octoobar ayaa loo dabaaldegi loo dabaaldegi jiray lama xusi muxuu ahaa dabaaldeg weyn oo ciidamada iyo banaanbaxa iyo lama samayn jirin muxuu ahaa kowda luuliya iyo iyo lix iyo labaatanka juun sababto waxa weye waa dhaqaalaha wey ma ahayn in qola ay diidanayd maalmahaas ma ahayn waxa weye waa dhaqaalaha wey marka sidaas bay ku timi marka waa ka baxay waa garanay maadaama adiga shaksiyan maalintaasi qiime intee leeg bay kula leedahay adiga shaksiyan ma nooga warrami kartaa nafsadaada waxaad dareemaysay ama waxaad ka dareemaysa maalinta iyada lix iyo labaatanka juun lix iyo labaatanka juun waxa weeye waa maalin astaan u ah ummadda soomaaliyeed maxay maxay ugu tahay waxa weeye qayb ka midabaa waxaa ka baxay gumaysigii marka farxadda ay leedahay iyo qofkii wadaniyadda iyo dee waxyaalo badan marka la laga hadlayo waxa weeye waa dhalashadii meeshay ka dhalatay muxuu ahaa xornimada yani qofku inuu u madax banaanaado aayihiisa waa meeshii ay ka bilaabatay lix iyo labaatanka juun marka inkastoo dee ay basas ahayd oo muxuu ahaa laakiin farxadda ay leehayd anigu de waktigaa inay nin qof yar baan ahaa laakiin taariikhaha aan akriyey ama aan soo maray ama la iiga warramay sideedaba horta dalkan soomaaliya inuu israaco waxaa ahaa amarka ilaahay ka sokow xusbigii u s b ba ahaa xusbigaas baa la yidhaahdaa xusbiga muxuu ahaa xusbigii midnimada isu keenidda dalkan soomaaliya xusbigii u s b ayaa u ahaa asaas inay isu timaado hargeysa iyo xamar dadka marka gobolladaa degan sool iyo sanaag iyo awdal wuba u ahaa hormuudka ahaa in ay xusbigaasi ay ku howlgalaan marka arrimahaasi waxa weeye waa taariikh ballaaran oo wakti dheer u baahan in laga warramo oo dadka la fahansiiyo oo waxaa jira nin waliba waa og yahay qolooyin baa si gaar si si aan mataqaan mudanka ahayn taariikhdii u bedelay lix iyo labaatanka juun markay dhalatay wax aqoonsiga oo ka jiray ma jirin hargeysa wax la yidhaahdo somaliland oo gaar loo aqoonsaday ma ay jirin waxay ahayd in ay sugto afarta casho ama saddexda casho oo ka harsan kowda luuliyo baa ballantu ahayd agreement buu ahaa internationally arrintaasina waa arrin dee adduunka o dhan laga ogyahay oo laga yaqaan marka qolooyinka yidhaahda muxuu ahaa waana la aqoonsan dowlad baana anigu meesha ka tilan ma naqaan hase ahaatee waxa weeye halkaa waxaan uga jeedaa waxa weeye qof kasta oo soomaaliyeed ama ha joogo burco ama ha joogo hargeysa ama berbera ha joogo ama ha joogo xamar ama ha joogo kismaayo waxay ahayd maalin uu dee alxamdulilaahi la yidhi oo dee dadku ay ku muujiyeen shucuurkooda heesihii la qaaday calankii ahaa muxuu ahaa gabaygii ahaa ka nasiib kaana saar yani halkaasay ka imanaysaa marka qof kasta oo garanaya waktigaas waxay ahayd iyo maanta waa kala duwan tahay wahagaag maxaad u aragtaa dabada maxay kula tahay ama maxaad u aragtaa shaksiyan in maanta meeshii laga taagay calankaas beertii xorriyadda khayriyadii hargeysa in maanta uu calan kale ka dul babanayo calankaa ciddii soo qaadana madaxa la goynayo arrintaa iyadaa maxaad u aragtaa
wallahi waa nasiib darro weeye muxuu ahaa waa nasiib darro dee waxa weeye waxaa jira waxyaalo reshiim la yidhaahdo ama ama koox baa waxaan wadee shacabka muxuu ahaa degaamada haddaynu hadda aan afka ku dhufto ama burco ama hargeysa ama berbera shacabku ma qabo anigu aragti ahaan inay sidaa ka saman yihiin laakiin koox iyadu dano gaara leh oo siyaasadeed waa taariikh dheer oo dee waxyaalo badan aan ka ogahay hadda nimanka meesha jooga madaxweynuhu kan madaxweynaha sheeganaya ugu horeeyo inay sidaa yidhaahdaan waa dano siyaasadeed weeye ma aha masiir ummadeed ama aragti wadaniyadeed ama aragti muxuu ahaa shacabka soomaaliyeed uu qabo ma aha waa nasiib daro weeye waxa weeye dee nabi allow nimba adkihuama nimba si uu doono hadduu wuxu sheegto waa iska dee waynu maqlaynaa laakiin ma aha wax yacni qiyamka soomaalinimadan ku muxuu ahaa yani ku jirtana maaha wax la qaadan karana maaha waa run waxaa la yidhahdaa beerta xorriyaddaa la yidhaahdaa khayriyaddu waa waxay iyagu la baxeen weeye ma aha wax soomaalidu ay tiqiinay maaha waa waxay la baxeen khayriyadda iyo qolooyinkaa maaragtay muxuu ahaa haddaan bas ku soo dhawaado muxuu ahaa waa ramadaan oo anigii hadda xoogaa muxuu ahaa is ururinayay marka xuseenow waxa weeye arrinta lix iyo labaatanka juun haddaan ku soo dhowaano waxa weeye waa maalintii muxuu ahaa calansaarka soomaaliyeed sidaan horey u sheegay waa hagaag waa hagaag maxaad kula talin lahayd haddaba waa hagaag maxaad kula talin lahayd ugu dambayn dadka iyagu diidan kala goynta dalka ama weli aaminsan ama weli u calankii buluglaha ee shanta xidigood xidigta shanta geeslihi ay weli ka dulbabanayso dadka iyaga maxaad kula talin lahayd
wala adeer waxa weeye horta tala maaha wax la kala dooranayaa meesha ma yaalin maxaad kula talan lahayd waxbaa muxuu ahaa yani laba laba arrimood isbarba taalla maaha dalku waa dalka soomaaliya wey laga soo bilaabo labyacado ilaa iyo muxuu ahaa meesha la yidhaahdo muxuu ahaa afmadow meesha muxuu xadka laga galo kenya dalka soomaaliya waa dal weeye calankaasi la leeyahay adduunkana oo qoonsanya waad ogtahay oo kuwa calamad la soo baxaan badmadoow oo yidhaahda mataqaanaa adduun kale aan u soconaa moogta marka kama duwana kuwa calanka madow iyo kuwan calanka wataa waa isku mid weeye marka waxaan ku talin lahaa soomaali meelay joogtaba calankeedu waa kaas haddaynu ardaa ardaa ka hadlayno oo say ardaaga laas caanood ardaaga laas qoray kan baran kan buuhoodle kan mataqaanaa muxuu ahaa haddee reerna reer uma taliyo oo waxa weeye haddaynu hoos haddaynu dowladnimo ka hadlayno iyo qarannimo soomaaliya haddii laga hadlayo calanka soomaaliyeedna waa calanka ninkii isagu dee wadaadxun yeelkadiisa ninkii isagu wax sheeg sheegaya oo meel wax ka sheegaya waa meesheeda laakiin qiyamka iyo dowladnimada iyo sharciga adduunka waxaa ka jira waa dalka soomaaliya calanka soomaaliga ee buluuga ee shanta geesla weeye kan hargeysa xukumaana waa kaas kan berbere xukumaa kaa weeye kan xamar xukumaa kaas weeye waxa la yidhahda koonfur iyo waqooyina ma jirto dalku waa hal weeye waa gobollo sideed iyo toban gobol weeye marka maxaad kula talin lahayd haddaad leedahay waxa weeye siyaasiyan siyaasaddu waa caddahay salaada meesha loo tukado waa la yaqaan soomaaliya waa hal dal degmooyin iyo gobolley leedahay nin waliba guriga uu degan yahay iyo meesha geeliisu uu joogo waa inuu iimaansado weeye wixii intaa ka badani waxa weeye waa daldurugsi waa waxa maanta ka socda meesha la yidhaahdo laas caanood jawrfalka ka jira taas weeye marka muxuu ahaa dadka shacabkaana in loo hiiliyo adduunka loo sheego kuwa kusoo duulay oo haystana muxuu ahaa la tilmaamo oo la sheego gacan wax looga qabto haddii markaa waktigeedu ay ay mudan ay noqoto marka laakiin maxaad kula talina waxaan kula talinayaa waxa weeye dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay difaacdaan wadaniyadii lix iyo labaatankii uu ku tegay ingiriis halkiibay taallaa dalkan ingiriisna ma lahayn talyaanina ma lahayn soomaali baa leh soomaalidiina dhulkeedii waa joogtaa isriixriixa siyaasadeed oo saldanada iyo mataqaanaa muxuu ahaa waa meesheeda weye laakiin dadka dad kale ayaa ah dadka aayaha le iyagaa iska leh ee cid kale maaha ninka laascaanoo joogaa isagaa aayihiisa leh kan laasqori joogaana isagaa leh kan garowa jooga isagaa leh laakiin waxaan uga jeedaa halkaa waxa weeye wax laga talinayo oo laba joysi ma jiraane waa hal weeye halkuna waa maxay waa midnimo soomaaliyeed wey
waa hagaag kaasi waxa uu ahaa cawil axmed oanu ka wareysanaynay munaasabadda lix iyo labaatanka juun isagoo ku sugan magaalada edmonton ee dalkaasi canada cawil aad iyo aad ayaa umahadsantay
aada iyo aad baad umahadsan tihiin ceegaag iyo madadsa shegisti habeen kale insha allahu oo aynu iska mataqaanaa falxagoodiyi karo oo su-aala laisweydiin karo oo taariikhdii aan dib ugu noqonno asaaska meesha ay ka timi dadkii mas-uulka u ahaa qaar waa dhinteen intooda badan allahu naxariisto maxamuud cali shiraa ka mid ahaa sudaan maxamuud cali shire garaad jaamac cali garaad jaamac baa ka mid ahaa rag badan oo maqaawiirah baa jiray oo aada iyo aada maaragtay arrimahan muxuu ahaa marka taariikhaha in laga sheekeeyo wakti la siiyo oo si fiican mataqaanaa waana la ogyahay laakiin dadka in loo sheego in badan baan ogeyn oo hadda dagaaladii muxuu ahaa sokeeye oo dalka ka dhacay muxuu ahaa siyaabo kale oo waxyaalo kale ay de hadda ay muxuu ahaa ay dul mareen laakiin in dib loogu noqdo oo lix iyo labaatanka juun keliya aynaan maalintaa keliya aynaan xusuusane ee la xusuusto taariikho badan baa jira maalmo badan baa jira maalmihii muxuu ahaa oktoobar labiyo tobankeeda in la xusuusto maalmaha kale oo muxuu ahaa waktigii sayidka la xusuusto waktigii la xusuusto muxuu ahaa ninkii la oran jiray muxuu ahaa amiir axmed gurey marka wax badan baa jira oo taariikhda ah marka odooyinkiina marka miidiyaha waxaa codsiga ah inaydan ku koobnaan xaalad maalintaa abuurantee dadka waxaa wax lagu baraa oo lagu wacyigelyaa waxa weeye taariikhdii in gadaal loogu noqdo oo la xusuusiyo oo meesha muxuu ah wax ka qaldameen nimamaa habeen iyo maalin la taagan soddon iyo afar dal baana aqoonsaday xaggee ay taallaa waa dalkee weeye waa kuma dalkaasi nin sheegi karaa ma jiro hadduusan qofku uusan dee dadka khayaamo uusan warka u bedelayn oo soddon iyo afarta uusan ka dhigayn markii kowda julaay soomaaliya la aqoonsaday uusan lahayn anaa lay aqoonsaday oo si kale uusan dee warka u sheeganayd mugta marka laakiin ma jirin lix iyo labaatanka juun dal soomaaliya la yidhaahdo oo la aqoonsaday ma jirin
Marifé, Marifé.